degmooyinka koonfur galbeed qaarkood waxaa ka jira xaalado bini-aadannimo oo aada u daran saddexdii sane ee ugu dambeeyey waxsoo saarka beeraha koonfur galbeed ayaa noqday mid gaabis ah oo aan wax dalaga ka soo go-in wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed ayaa kulan isugu yeertay hay-adaha arrimaha gargaarka ka shaqeeya iyadoo kulanka sidoo kale maamulada degmooyinka dhibaatada bini-aadinimo ay ka jirta ay uga qayb galeen aaladda fogaan aragga gudoomiyaha degmada qansax dheere cabdirasaaq cabdi ibraahim sanka oo isagoo ku sugan degmada qansax dheere kulanka zoomka uga qaybgalay ayaa v o a u sheegay inuu ka warbixiyey xaaladaha bini-aadinimo ee ka jira degmada iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo dadka dhiban catoosho sidaa la socotid waddanka waxaa ka jiro waayadan dambe xoogaa abaaro taasoo ay ka dhalatay isbeddelka cimiladii iyo deegaanadii go-doonsan gaar ahaan degmada qasax dheere qasax dheere sida lala wada socdo waxay ahayd deegaan wax soo saar leh xaqiiqdii waxaa saameeyey go-doon ay geliyeen kooxaha al-shabaab kooxda al-shabaab iyo isbeddelka cimilada saddexdii sano oo ugu dambe saddexdii sano oo ugu dambeysay wax soo saarkii beeraha ay ku tiirsanaayeen xaqiiqdii ma uusan jirin mar waxaa baabi'iyey roobo badan oo deegaanka ka da-ay labadii xilli oo kaleetana wax cunno ku filan mma kasoo go-in sababtoo ah ma aysan helin roobabkii dalagaas uu ku bixi lahaa taas ayaa keentay in dadkii ay waayaan cunno ku filan kuwo badan oo deegaanada magaalada ka baxsan joogayna waxay usoo hayaameen magaaladii si ay nolol iyo ay uga raadiyaan iyo gurmed bini-aadinimo ay u helaan taas ayaa kaliftay inaan qayladhaan bini-aadinimo aan dirno waxyaabaha maanta laga hadlaayeyna qaybahaasa ka mid ah wasaaradda gargaarka maanta ay liidgalaynayso laga hadlaayey oo degmada qasax dheere ayaa ka mid ahay degmooyinka oo ka mid ahaa baahiyaha ka jiray oo laga hadlaayay marka taas ayaa nagu kaliftay inaan dirno qayladhaantaas waa garta marka waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka shacabka maadaama ay ahaayeen dadka qansax dheere dadka ugu wax soo saarka badan gobolka baay waxyaabaha xilligan ay u baahan yihiin bal sharaxaad naga sii
niyo waxyaabaha hadda ugu daran oo hadda soo wajaha waxaa ka mid ah cuno yaraan maadaama beere ay kuta ay ku tiirsanaayeen beerihii eber ay noqdeen midda labaad inay helaan biyo nadiif ah daawo iyo nafaqeyn dadka oo barakacayaasha oo degmada kusoo qulqulaayana inay helaan meel ay degaan iyo daryeel bini-aadinimo ay ugu horeeyaan shaltaradii mise kaleeto waxyaabaha ay ka galaan cadceeddii iyo isheeg wixii wax oo meel deegaana marka waxyaabaha aan ka hadlaynay intaas iyo in oo aysan sii barakicin oo deegaano fogfog aysan gaarin oo deegaanadooda looga hortago si iyagoo degan iyo waxaas wax loogu qaban lahaa way waxyaabaha ugu badan oo qayladhaanta aan kaga hadlaynay biniaadim baa layahay ilaah baa wax bixiyo laakiin waxaa waxaan rajaynaynaa in oo cid allaalay ciddii awoodo wax ay ka qabato annaga keliya waxaa waaye inaan qayladhaan aan u dirno aan sheegno baahida iyo dhibaatada meesha ay ka jirto dhammaan dawladdana lala wadaago dawladdiina wasaaraddii gargaarka tan maanta ay ka hadlaysay ahayd dhammaan dadkii oo dhanna way ku baraarugsan yihiin waa la og yahay waana rajaynaynaa insha allah dad wax ka qabta iyo in loo helo iyo cid gurmad in loo fidiyo bulshada ku dhaqan qasaxa dheere dhibaatooyinkaas ay soo wajaheen wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed naasir cabdi caruush ayaa isna sheegay in maalmihii ugu dambeeyey degmooyin koonfur galbeed ka tirsan ay kasoo gaaraysay cabashooyin ku aadan xaalado cuniyari iyo bini-aadannimo waxaa noo qabsoomay kulankii hay-adaha coordination meetingkaa noo qabsoomay waxaa kasoo qayb galay hay-ado kala duwan oo ka shaqeeya koonfur galbeed ha ahaadaan kuwa internationaalka ah ha ahaadaan kuwa u n ka ah kulankaas waxaa noo shir guddoominayay wasiirka arrimaha gudaha ahna kursimaha madaxweynaha waxaa warbixin laga dhegaystay degmooyin kala duwan oo koonfur galbeed ah sida nolosha bulshada ay tahay waxaa maalmahan cabashooyin aada u badan naga soo gaarayeen deegaanada in nolosha bulshada ay soo adkaanayso sidaas daraaddeed shirka waxaa xoogga lagu saaray sidee looga jawaabi karaa baahiyaha ka imaanaysa degmooyinkaas tirada badan ha ahaato degmada bardaale degmada dinsoor qansax dheere buurakaba wallaweyn degmada xudur iyo degmooyin kaleo kamida koonfur galbeed soomaaliya qodobka kaleo shirka looga hadlana wuxuu ahay sharciga la ansixiyey oo ilaalinta gargaarka biniaadanimada sidii loo loo fuli lahay ayadana waa laga wada hadlay kulankaas waaa waxaa lagu ballamay in xog sax ah laga soo aroori degmooyinka ilaa iyo maalinta talaadada ah kadibna warbixin guud la soo saaro oo xaaladaha degmooyinka ah iyo markaas kaylo dhaan haddii xaaladdu sida aan ku qiyaasayno ay noqoto waxaan u mahad celinayaa dhammaan hay-adaha ka soo qayb galay kulankaas oo talooyin iyo dadaallo badan muujinaya si dadka loogu gurma lahay degmooyinka xaaladaha bini-aadinimo laga soo sheegayo ayaa inta badan shacabka ku nool waxay ahaayeen kuwo noloshoodu ay ku tiirsanayd wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha nool iyadoo saddexdii sane ugu dambeeyna wax soo saarka uu ahaa mid aan najixin beeraleyda iyo xoolodhaqatada waa kuwa ugu nugul oo ay saamaysay abaaraha soo noqnoqday ee ka jira deegaanada koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo